Magaalada Hargeysa ayaa lagu qabtay kulankan oo diiradda lagu saarayay isku xirka ciyaaraha loo dhan yahay kaasi oo ah qorshaha lagu horumarinayo ciyaaraha gabdhaha ee maamulkaasi. Waxaa ka qayb galay daahfurka kulankan agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha Somalilan agaasimo waaxeedyo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somalilan iyo xubno kale oo ka tirsan bahda ciyaaraha. Agaasimaha waaxda horumarinta ciyaaraha haweenka Somalilan Nimco Xariir iyo agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha maamulka Somalilan Cabdulaahi Maxamuud ayaa si wadajir ah uga warbixiyay muhiimadda kulankan.
kulankiina wuxuu daaray aan isugu nimi waxa weeyaan kulanka isku xidhka ciyaaraha hablaha ee saddex biloodlaha ah ee oo kii saddexaad ah ee kulankani waxa weeye wuxuu qayb ka yahay runtii dadaalada ay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaruhu ee maxaan radaaye ciyaaraha hablaha ay ku wado iyadoo la kaashanaysa ururada bulshada iyo hay-adaha caalamiga sida plan international iyo iyo ee, nefis network Een, ma- si loo mideeyo ee, qorshayaasha ee, maxaan radaaye loona xoojiyo iskaashiga loona horumariyo ka qaybgalka hablaha ee ciyaaraha Ee, runtii ujeedada kulankani marka waxa weeye in dib loo eego waxqabadkii iyo casharadii ee, laga bartay saddex biloodkii hore sidoo kale ee, in laisla dejiyo mudnaanaha ee, iyo qorshayaasha saddex biloodka dambe ee cusub Ee, sidoo kale in la adkeeyo iskaashiga taageerada ciyaaraha ee, loo dhan yahay Ee, waxaan rajaynayaa kulankan inuu noqdo mid insha allah midho dhal ee, maxaan radaaye inoo sameeya Een, laguna soo bandhigo fikrado cusub iyo qorshayaal cusub oo wax ka taraya ciyaaraha hablaha aad u faraxsanahay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ilaahayna nagu shukriyeynaa nabadqab iyo caafimaad iyo barwaaqo inaynu isugu nimi Een, intaa dabadeed aynu furi doono maanta ama aynu furayno shirka saddex biloodlaha ah ama kuwartarliga ah ee sportiska ciyaaraha hablaha ama ciyaaraha loo dhan yahay inclusive sport oo saddexdii biloodba halkan aynu ku qabanno ayna inagala shaqeeyaan hay-adaha nafis oo ah coordinationka u weyn ama xidhiidhka u weyn iyo cidda ugu badan aan kala shaqeyno iyo qolada la yidhaahdo balan international ilaa eu-da oo mashruuca halkaa sii xulayo dhammaantiin aad baan ugu faraxsanahay maanta halkan isugu nimeen hawshaa ka hadlayno sidaa awgeed waxaynu u baahannahay kuwaartarba kuwaartarka ka dambeeya inaynu noqonno dad la yimi initiative cusub iyo hal abuur hor leh maadaama aynu sidaa rabno waxaynu u baahannahay inaynu wakhti qaadanno inaynu tacab samaysanno aynu wax isku weydiinno iyo samir in aynu wax ka soo saarno cid kasta wixii ku jira ama ha socoto maanta ama xilli dambe ha socoto ha suuro gashe inaynu qaadanno oo aynu nahay noqonno dad la yimaada initiative cusub sidaa awgeedna halkaa hal abuurka aynu ka keennay aynu ku dabaqno sidii aynu u heli lahayn inclusive sport ama sports loo dhan yahay iyo ciyaaro loo dhan yahay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaruhu saad ka wada warqabtaan waa cidda ugu sarreysa ee mandate qaran u haysata arrimaha sportska loo dhan yahay sidaa awgeed waxay wasaaraddu istaraatiijiyaddii cusbayd ee wasaaradda iyo waxa la yidhaahdo een, arrimaha wasaaradda xagga youthka iyo sportka markaanu diyaarinaynay wixii waxqabad ah ama wixii five years balaan ee soo socda oo maanta validationskeedii gobollada bari gaar ahaan gobolka sanaag uu ugu maqan yahay wasiirka wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha iyo guddi uu hogaaminaya aanu biryoor tuban ka dhignay inclusive sportsku inuu jaaniskiisii iyo wakhtigiisii helo kulankan ayaa ah mid la qabto saddexdii biloodba mar si loo horumariyo qorshaha ciyaaraha loo dhan yahay gaar ahaan kuwa gabdhaha